waa tahriibayaal soddon iyo kowdaa qof labaatan waa gabdho yaryar waad aragtaan intay laaleeg yihiin oo waalidkood ka soo fikado ka soo cararay waxaa kaloo ku jira kow iyo toban ragax oo iyaguna saas oo kale yar yar iyo waaweyn isugu jira waad aragtaan waxaan u mahad celinayaa ciidankii gacanta ku soo dhigay oo arrintaas soo qabtay oo howlgalkaa ku jiray iyo cid kasta oo formation ama xog ka keentay aad baan ugu mahad celinayaa xeerkan wuxuu qeexayaa qodobka koowaad iyo farqaddiisa labaadba ka ganacsiga iyo daabulka tahriibta dadka ku jira sharciga loo tiigsanayo oo lagu qaaday marka puntland iyo xeer dejimaheeda waxaan uga mahad celinaynaa inay wax waliba ku qeexan yihiin dowladnimada xeerkooda annaga waxaa waajib nagu ah inaan sharciga horgeyno oo sharciga marino haddeer dhegeyna waxa ku maqlayseen adeecaddu ay maqlayseen waalidkood inay leeyihiin waa naga soo fikadeen waa naga carareen waa inay mahad celinaynaa ee gacanteeda noogu soo sino iyagoo ay saacado yar lahayo bay saa u qaalinayaan waalidkood laakiin waxaan uga digayaa oo mar kale uga digayaa dadka doonaya dadka inay daabulaan oo qaadaan oo badda ku halligaan oo dad soomaaliyeed gumaadaan oo dhiiggooda ka ganacsadaan inaan kuwa badan gacanta ku soo dhigayno gaarigii siday waa haynaa ninkii waday waa haynaa dadkii dhammaantan waa haynaa dadkan waxay nooga duwan yihiin etoobiyaanka iyo dadka meesha kale ka imanaya waa dad soomaaliyeed oo dalku u baahan yahay oo diintu u baahan tahay oo gabdhaha ubaxa ay ku jiraan iyo wiilashaa dalku u baahan yahay marka taa waxaan leenahay nin kasta oo tahriib ku lug leh ballan waxaa nagu ah sidaan sidaanu khamrada ula diriray inaan ula diriri doono inaan gacanta kusoo dhigi doono inaan meeshay joogaan ugu tegi doono magaalada meel kastoo ay kaga sugan yihiin waan helaynaa xilliga la qaaday waxaa la qaadi jiray habeenkii iyo wakti aan la socon hadda waxaa la keenay sida dadka loo qaado blko kale in la yidhaahdo b l weyo waxay u socdaaneen buuraha iyo meeshaan qaxootigu degan yahay laakiin annagu wax kasta annagaa la socon waan ogeyn formation baan ku hellay gacantana waa kusoo dhignay laakiin maxkamadahana waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhow baan usoo gudbin doonaa kiiskooda inay waxa waajib ku yahay weliba dadka iyo gaadiidka waday si gaar ah in xukun ugu dhaco waxaa ka horreeyey oo habeen hore gacanta lagu soo dhigay gaari dhan oo toddobaatan iyo dhowr qof isna siday etoobiyaan bay u badnaayeen gaarigu dhayna weeye saldhigaana hadda joogno buu ku xihan yahay isaguna waa inii soo bandhigi doonaa isagana waad arki doontaan dadkii oo saaran iyo gaarigii iyo ninkii tahriibina iyo darawalkii iyo dhammaantoodna gacanta lagu hayaa haddee waxaa ballannagu annagu habeen iyo maalinba inaan u taagannahay inaan ummadda u shaqayno waajibka iyagan u yahay taliyaha booliska iyo madaxweynaha puntlandna waxaan uga mahad celinayaa dardargelinta iyo shaqada ay ama meyrtay ka soo bixiyeen waxaan leenahay inay mar labaad iyo mar saddexaadba arrimaha meeshay hore isaga taageen inay sii laba jibaaraan inay gaadiidkaasu si dhaqsa leh ay dowladdu ula wareegto xukunku ugu dhaco intii sharcigu ka ogol yahay annagu qof kasto iyo mid walba aan soo qabanno waxaan horgeyn doonaa sharcigaan horgeyn doonaa sharciga wuxuu ka helona ka qaadan doonaa qofna annagu ku takrifali mayno laakiin waajibka uu laga leeyahay iyo xeerarka u yaal baan ku qaadayna haddii alla sharcigaasaana marinay aad iyo aad ba umahadsanti